halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo idinka baaqaysa mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somaly com fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal waa sabti sagaal iyo labaatanka bisha julaay sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka idaacadda caaweeyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah saare ciidla nuur qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mida wasiirka gaashaandhigga soomaaliya oo hortegay guddiga baarlamaanka ee arrimaha ammaanka qaabilsan iyadoo wax laga weydiiyey qaraxii dhowaan ka dhacay kulliyadda charles yaad mid ka mid ah xildhibaanada ayaana dhaliilay shaqada wasaaraddaasi
wasaaraddan waxaa waaye wasaarad oo very serious ah oo wasaaradda gaashaandhigga dalka waayo marka nin iska cayaaraya in loo dhiibo runtii foolxumo waxay ku tahay wasaaradda iyo dhammaan ciidamada qaranka sida ee dalkan
sidoo kale ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya ayaannu ka waraysannay waxyaabaha ay soomaaliya kala soo kulantay shirkii madaxda afrika iyo ruushka qodobada kale aanu idiin haynana waxaa ka mid a barnaamijyadii martida mikrofoonka cawayska washington iyo qodobo kale xubno ka tirsan milatariga dalka niger ayaa arbacadii toddobaadkan ku dhawaaqay inay xilka ka qaadeen madaxweynihii sida dimuqraadiga loo soo doortay maxamed basuum waxaana ay u magacaabeen jenaraal cabdiraxmaan tashiyaani in uu noqdo hogaamiyaha cusub ee dalkaasi taasi oo dalkaasi ka dhigaysa liiska sii kordhaya ee maamulada milatariga gobolka afrika ee gobolka loo yaqaano saaxil amaba saxraha xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa ku sugan dalka australia waxaanu qeyb ka ah socdaalkiisaasi baasifiga isaga oo sheegay in uu sii wadi doono amniga iyo weliba habeynta dhaqaale ee dalka niger ay la leedahay maraykanka isaga oo cambaareeyey afgembigaasi la sheegay in lagaga tuuray xukunka madaxweynihii lasoo doortay iskaashiga dhaqaale iyo amniga ee kala dhexeeya maraykanka iyo niger ayaa maalmahan ugu dambeeyey amaba sannadahan ugu dambeeyey soo xoogaysanayay iyadoo la doonayay in waddankaasi uu sii socdo hannaanka dimuquraadiyadeed iyo nidaamka dastuuriga ah ee madaxdu ay xilka kula kala wareegayso sidaasi daraaddeed ayuu yidhi ma taageeri doono xukunka ay xoogga kula wareegeen kooxdaasi milatariga waddankaasi niger ka tirsan sida uu sheegay antony blinken geesta kalena ah midowda afrika ayaa maanta ka dalbaday milatariga niger inay dib ugu laabtaan xeryahoodii islamarkaana shan iyo toban maalmood gudahood ay ku soo celiyaan awoodda dastuuriga ah ee ay sheegeen inay xoogga kula wareegeen sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay xarunta auda kulana iskugu yimaadeen golaha amniga ee midowda yurub ayay ku cambaareeyeen tallaabadii xukunka lagaga tuuray madaxweynaha dalka niger maxamed basom isaga oo ay ugu baaqeen in la sii daayo waxaana ay sheegeen in ay lagama maarmaan tahay inay askartu dib ugu celiyaan awoodda madaxweynahaasi dimuqraadiga dalabka midowda afrika ayaa yimid maalinun kadib markii taliyaha ilaalada ciidamada madaxtooyada niger uu telefishinka kaga dhawaaqay inuu yahay hogaamiyaha cusub ee dalkaasi islamarkaasina uu xukunkii ka tuuray madaxweynihii sida dimuqraadiga loo doortay maxamed basoom kaasi oo hadda xabsi guri ku jira ururka midowda yurub maraykanka iyo wadamada kale ee beesha caalamka iyo qaramada midoobay ayaa dhammaantood cambaareeyey tallaabadaasi madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron ayaa maanta oo sabtiga kulan la yeeshay dhiggiisa dalka sirilanka kulankaasi oo lagaga hadlayey arrimaha gobolka loo yaqaano indo bacific waxaana booqashadaasi ay noqonaysaa tii ugu horreysay ee hogaamiye faransiisi uu ku tago dalkaasi ku yaala badweynta indiya faransiiska oo ah dalka ugu weyn ee afraad ee dalalka deynta siiya waddanka sirilanka ayaa ballan qaaday iskaashiga dibu qaabeynta diinta si loogu caawiyo wadamada halkaasi amaba gobolkaasi ka tirsan war ka soo baxay madaxtooyada sirilankana waxaa lagu sheegay in macron uu gaadhay sirilanka shalay si uu u xuso sanad guuradii shan iyo toddobaatanaad ee xidhiirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya labada dal madaxweynaha sirilanka ayaa isaguna sheegay in uu amray amaba uu ammaanay doorka muhiimka ah ee faransiiska ee arrimaha caalamiga gaar ahaan dhimista kharashaadka ku baxaya cimilada isbedelkeeda dib u habeynta deynta caalamiga ah iyo weliba arrimaha la xidhiidha gobolka indo bacific sida lagu sheegay warkaasi ka soo baxay madaxtooyada wadanka sirilanka dhegeystayaal intaasina waxaa ku eg warkii dunida fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington fiidnimo wanaagsan baanu idin leenahay aynu ku bilownay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya ayaa maanta guddi ka tirsan baarlamaanka soomaaliya u sheegtay in uu la xidhiidho mas-uuliyadda arrimahaasi ammaanka iyadoo su-aale laga weydiinayo afar iyo toban qof oo ay ku jiraan saraakiil kuwaasi oo loo haysto qaraxii ka dhacay kuliyadda jaalasiyaad oo ay ku dhinteen ku dhowaad soddon qof haddaba warbixin amuurahaasi ku saabsan waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray cabduqaadeer maxamed cabdulle
wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee wasiir ku-xigeenka ayaa maanta hortaga fadhi golaha shacabku ay ku lahaayeen xarintooda villa hargeysa ee magaalada muqdisho wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga xildhibaan cabdifataax qaasim ayaa u sheegay golaha in hadday socota baaris lagu hayo siduu ku dhacay qaraxa ka dhacay jaalasiyaad loona soo qoray afar iyo toban askari ay ku jiraan saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka uuna ka mid yahay taliyihii kuliyadda jaalasiyaad qaar badan oo ilaa iyo afar iyo toban ayaa waxa weeyaan loo soo xiray oo saraakiil iyo askar waxa weeyaan ay ka mid yihiin oo ugu sareeyo taliyihii goobta mas-uulka ka ahaa baaristaas iyada ahna waxa weeyaan gacantaa lagu hayaa biidni illaahi tacaala wax la qariyo iyo ujeedda loo qariyo iyo sabab loo qariyona waxa weeyaan ma jirto oo waxa weeyaan dadkaas waxa weeye waa carruurteena waa wiilasheena kuwa maalin kasta dhimanaya waxa weeyaan ayay la mid yihiin waana ka xunnahay in waxa weeyaan ay taa dhacdo wasaaraddana mas-uul waxay ka tahay inay shaafiso
xildhibaan cabdirasaaq ciid oo ka mid a xildhibaanada golaha shacabka ayaa ku dhaliilay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga sida uu u maareeyey ka hadalka arrinta kuliyadda jaalasiyaad wasiirka meeshaan markuu yimid oo ugu horreysay kama uusan tacsiyadaynin dadkii ku waxyeeloobay kuliyadda jaalasiyaad oo ah dad aada u tiro badan runtii asagoon ka tacsiyadaynin ayuu haddana wuxuu ku xijiyey hadal kale oo ah annaga maalin walba dhallinyaraan duugnaa waa fiirinayey body languagekiisaan fiirinayey wax naxariista ama danqasho xataa kama muuqan runtii wasiirka waxaan u sheegi rabaa annaga ka baarlamaan ahaan iyo ka soomaali ahaan dhallinyaradaas aada ugu danqanay waana na dhibaysaa dhimashadoodii iyo dhaawacoodii iyo meel walba ay joogaan waxaan fiirsaday adigoo jooga galcad oo rag saraakiila lagu laayay oo xero la qarxiyey waxaan fiirsaday adigoo masegawaad jooga adigoo jooga meeshii kale oo ahayd caligaduud masaajid caligaduud intaas qaraxyaa ka dhacay dadaa lagu laayey waxaan kaloo fiirsaday adigoo la socota madaxweyne qorqoor oo tictok ka duubayo uu kule iga joojiya iga duubina marka wasaaraddan waxa waaye wasaarad oo very serious ah oo wasaaradda gaashaandhigga dalka waayo marka nin iska cayaaraya in loo dhiibo runtii foolxumo waxay ku tahay wasaaradda iyo dhammaan ciidamada qaranka sida ee dalkan waxaan soo jeedin lahaa baarlamaanka in ninkan laga fiirsado xilkiisa meeshaana la keeno runtii aaday ii dhibaysaa maanta siduu u dhaqmaayo dhaqankiisa waxa waaye kama muuqanin wax yar oo jixinjaxa inuu ka danqanayo dhallinyarada soomaaliyeed meel kasta ay ku dhammaanayaan guddiga ku shaqada waxaan ka codsanaynaa inay noo keenaan wasiirka wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur jaamac oo ka jawaabaya su-aale ay weydiyeen xildhibaanada qaarkood ayaa xusay arrinta kuliyadda jaalasiyaad inay la mid tahay waxyaabaha ka dhaca guud ahaan howlgalka ciidanka xoogga ay ku jiraan ee la dagaalanka al-shabaab
tacsida ka dhacday xerada qofka ugu xanuunka badan ugu soo gaaraya qofka mas-uuliyadda hayo daqiiqadaas qofka dhaawaca inuu daweeye laga rabo meedkana inuu duuga laga rabo xanuun bay lagu haysaa laakiin waxaa la ogaa waxaa ogaanaysa qof dagaal ku jiro kelida maxaa toonay iiga gelisay ee madaxa maxaasaan iiga yeeshay war kuma laha dagaalaan ku jirnaa annaga intaasi in ka badan furmahay nooga soo dhim noo- maaragtay nooga soo shahiidaa maalin walbaan aasnaa wiil soomaaliyeedoo mustaqbal leh wiil soomaaliyeedoo hooyo iyo aabbo soo direen wiil soomaaliyeedoo oo oo maaragtaa qarankiisa inuu difaaca diyaar u ahaa ayaa subax walba asaga oo ama dhaawacan ama asagoo shahiiday furmaha ka soo qaadna annaga cabdulqaadir okey v o a muqdisho
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a washington ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya saalax axmed jaamac oo ruushka kaga qeyb galay shirkii madaxda afrika iyo ruushka ayaa v o eda u sheegay in madaxweynaha dalka ruushka ay la wadaageen saameynta ay soomaaliya ku yeelatay joojinta heshiiskii dhoofinta qamadiga garowga iyo weliba heedda ee dalka ukraine laga soo dhoofin jiray saalax axmed ayaa sheegay in madaxweynaha dalkaasi ruushka putin uu shirkaasi ka sheegay in dalalka ay soomaaliya ku jirto ay iyagu gaadhsiin doonaan qamadiga ka soo go-a dalka ruushka ismaaciil xuseen farjar ayaa khadka telefoonka ee magaalada st betesburg kula xidhiidhay ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya saalax axmed jaamac waxaana uu weydiiyey waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee shirkaasi lagaga hadlay muddo dhowr cishaaba waxaanu ku sugnay magaalada st petersburg ee cariga ruushka halkaasoo aanu u nimi eh, kulan weyne eh, dhex marayey dalka ruushka iyo eh, qaaradda africa madaxdeeda eh, qaybo ka mid ahay oo meesha kasoo xaadiray shirkaasi annaga haddaanu nahay soomaaliya eh, si guula buu noogu dhammaaday sidaad ka warqabtaan waxyaabaha waxgo-oolka ah ee aanu eh, halkan u nimi ee inaanu eh, go-aano laga gaadho oo laga heshiyo waxaa ka mid ahaa deyntii run ahaantii aadka u badnayd ee ruushka uu soomaaliya ku lahaa eh, xilligii gudihii hore la galay oo aan ka yarayn toddoba boqol oo milyan in yar ilaa- ilaa- ilaa lix boqol eh, iyo sagaashan milyan marka la isku celceliyo eh, eh, eh, gaadhi karaysay waan gartay taasi si guulay noogu dhammaatay waxaan u malaynayaa warbixinta iyada waad haysaan labadayba dadkaduma labadiiba heshiis baanu ka gaarnay iyagoo udubdhexaad u ah arrimaha geedi socodka diin cafinta oo wasiirka maaliyadda ayaa arrintaa saxeexa la galay waan gartay laakiin heshiiskan eh, qamadida oo kale ee haatan hakadka uu ku yimi eh, meelaha uu saameynta ku yeelanayo eh, waxaa ka mid a soomaaliya oo kale oo uu saameyn xoogan ku yeelanayo arrintaas si guud wadamada afrika ma kala hadasheen dowladda ruushku inay dib u eegto go-aankeeda maxayse idinku jawaabeen annaga haddaanu soomaali nahay waxaa gaar noo ahaa waxaa gaar noo ahaa arrimaha la xidhiidha diilkan la yidhaahdo isgaradkii la rabay in marinka badda madow eh, loo ogolaado inay maraan qabandida iyo waxa la halmaala oo afrikada dalalkooda nugul ee suuqweynaha adduunka wax ka iibsada ay saamayn toban iyo tobanba ku yeelan karto hadduu xidhmo waanu la wadaagnay dareenka annaga iyo guud ahaan dalal badanoo afrikaankiiba in diilkaas la ilaaliyo iyaguse afkaaro kale ay qabaan Eh, waa jirtaa madaxweynahooda inuu ku dhawaaqay inuu dalal soomaaliya ay ka mid tahay uu eh, qabandida ruushka wax ka gaadhsiinayo laakiin dhibaatada baahsan ee soo noqnoqota ee soomaalida saamaysa mid hal mar wax lagu xallin kara ma aha Een, qiimaha suuqa haddii uu kaco een, saamayn durugsan bay ku yeelanaysaa dadka soomaaliyeed marka arrimahaas baa ka mid ah waxyaabaanu kala xaajoonnay marka muxuu idiin sheegay eh, tusaale ahaan arrintaa haddii lasoo hadal qaaday mowqifka eh, dowladda ruushka idiin sheegtay muxuu yahay dalalka afrikaanku guud ahaan aragtidaas way dhiibteen Eh, eh, waxay kaloo ka hadleen in ay afrikaan ahaan ergo gaar ah oo madaxweyneyaal afrikaana jira oo u hadla african unionka in ay afrikaanku aaminsan yihiin in wada xaajood iyo wadahadal lagu dhameeyo wixii eh, qalalaasahan hadda taagan Eh, fikirkaana waanu dhiibanay dee aragtidina waanu soo dhaweynaynaa bay yidhaahdeen laakiin eh, waxaad moodaa dhiilkaa inay si uga sii degaroganayaan iyagu isagaradkaas markii hore united nationska iyo turkiga iyo ay ay garwadeenka ka ahayeen Eh, labada dalna marka laysku daro eh, celcelis saameyn badan bay ku leeyihiin afrikaanka eh, dalalkooda iyo sida maarkaysa xagga iibka qabandida iyo iyo iyo iyo suuqa cuntada mar haddii uu kaco sixirka suuqa cuntadu dadka ugu ba-an ee uu saamaynayaana waa dalalka dhaqaalahooduna aanu aad u qabacsanayn bulshadooduna ay nugushahay khaasatan kuwa abaaraha iyo ay ku dhuftaan iyo duruufaha adag oo dalkeenu ka mid yahay waxaad soo hadal qaaday een, colaadan laftigeeda in aragti laga dhiibtay een, colaadda ukraine arrin aad u taagan bay ahayd madax afrikaana isku dayday inay dhex gasho een, dowladda ruushka ma kala hadasheen maxaase dowladda ruushku idinku jawaabtay wallaahi horta aragtida africa unionka waxaa ku hadlayey madaxdii arrintaa u egmaray laakiin guud ahaan khudbadaha iyagii in arrintaa aanu aaminsannahay in nabad lagu xaliyo oo oo eh, lasoo idleeyo baanu ku tala bixin M- maxaa laydinku jawaabay Een, madaxdooda waxay yidhaahdeen waanu soo dhoweynaynaa aragtidiina wada xaajoodna waanu ogolnahay haddaan hal mar dib ugu noqdo arrinta sarreenka een, maxaa rajo ah oo lagu kala yimi wallaahi arrinta sarreenka dee dhiilna waa dhiilkii weynaa ee laysku ogaa ee loo yaqaano isasgaradkii eh, badda madow qabandida iyo cuntooyinka kale la halmaala Eh, midna waa aragti iyagu ay leeyihiin annagaaba toos u bixin karna Eh, oo ay ku andacoonayaan in awalba afrikada wax badan aanay ka gaari jirin cusada marinka maraysa laakiin dalalka afrikaanku daraasadiintii la sameeyey inay arrintaasi aada u saameynayso ayaanu eh, la wadaagnay fikirka guud ahaan eh, garhwadanadii eh, dhiilkaas saameynta ku lahaa african unionka eh, iyo dalalkuba khaasatan arrintaasi in arrin saameyn ku leh afrikada oo markii horeba la daalaadhacaysay duruufo ka imanaya isbeddelka cimilada iyo colaado wax soo saarkoodoo yar Eh, waa dalalka aad ugu ugu ugu ugu maarkaysaay nugul haddii suuqaasi uu ama xidhmo ama uu kaco sixirku inay dadkoodu macaluul eh, iyo halis soo food saarayso
aad buu mahadsan yahay saalax axmed jaamac ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya oo khadka telefoonka ugu waramay ismaaciil xuseen farjar oo washington jooga halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka jacfar kukaay ayaa soo diyaariyey
kulanti wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotaay meel walba oo aad dunida ka joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka martida makarafoonka toddobaadkan waxaa iigu martiya doctor cabdi faarax cali taano oo ka howlgala isbitaalka shaafi ee magaalada muqdisho waxaannu ka waraysan doonnaa xuska maanta iyo maalmahanba dunida looga samaynayo xanuunka loo yaqaano hebetatiska si bulshada looga baraarujiyo halista uu leeyahay islamarkaana loogu dhiirigeliyo in ka hortag uu tallaalku kow ka yahay ay sameeyaan doctore marka hore ku soo dhowow barnaamijka martida makarafoonka ee idaacadda v o a waa dhowey walaalle
E, waxaa la xusayaa toddobaadkan maalinta e, hebetatiska adduunka ama xanuunka e, soomaalidu ay u taqaano cagaarshowga E, xanuunkaasi marka hore waa xanuun noocee ah
Eh, xanuunkan eh, walaalle waxaa weeyaan eh, saa u sheegtay weeye xanuun khatar ah weeye keeni karaa beerka bukaanka inuu qob- ama qofka qaba inuu eh, beerka ka khatar ka gaarto beerka shaqayn waayo dhagaxuubo ama kansar uu ku abuuro waa xanuun aada iyo aada khatar u ah waxaana keena virus Eh, viruskaas oo loo yaqaano eh, hepatitis noocyo badan buu leeyahay laakiin a b c d e iyo ayaa inta badan ugu caansan waxaa ugu khatarsan laba ka mid ah oo beerkas aada u halakeeya oo la yidhaahdo b iyo c
waayahay E, maadaama xanuunkan uu e, sidaa halis u yahay e, soomaaliya intaanan u gelin bal waxyaabaha keena iyo sida lagu daweyn karo soomaaliya dadka qaba heer intee la eg ayay e, gaarsiisan yihiin tirakoob saxa ma laga hayaa amaba qiyaas Eh, Runtii tirakoobka laga hayaa waa wax tirsan waa kooban yahay eh, Soomaaliya Eh, laakiin eh, baaritaanada la sameeyey ilaa hadda waxay muujinayaan wax aad u badan inay tahay oo boqolkiiba eh, soddon eh, gaaraya Eh, waxaana weeyaan waa waa xanuun silent killer hepatitis B oo sidoo kale loo yaqaana waa xanuun aad iyo aad khatar u ah nuguna badan aad buu noogu badan yahay waa wixii su-aala waay annaga cagaarshow baan u naqaanaa ee cagaarshowga nooceebuu ka yahay ee habitatiska cagaarshow walaale waxaa weeyaan waa waxaa laga wadaa indhaha cagaarta qofka jirkiisa cagaarta ma aha hebatitis-ka cagaalki viruska aan ka hadlayna keliyihi ma indhaha cagaarka ma dhigaan waxaa ka dhiga malaariyada ka dhigta waxaa ka dhiga wax kasta oo wadada dheecaankaas indhaha cagaarinaya uu maro xira waxaa ka dhiga dhiigga oo iska burbura oo cuduro kale ku dhacaan yani waxyaaba badan baa sababi kara waxaa xusid mudan in soomaalidu markay cagaarka arkaan ay yidhaahdaan waxaan ku daaweyneynaa dab baan ku daaweyneynaa kaasoo aan haba yaraatee wax cilaaqaa la lahayn xanuunka iyo daaweyntiisa xanuunka inta badan qofka uu ku dhacaa ka bacdina indhaha cagaarta iyo waxaana way iska biskoodaan marka iska biskoodkaasay arkeen sidaa daraaddeed dab bay la dhacaan aad baan uga digi lahaa dabka isaga ah
waxaad sheegtay habitatiska in uu a iyo b iyo c u kala baxo marka nooca ay soomaalidu cagaarshowga u taqaano oo beerka ku dhaca ma si guud buu habitatiskaas u yahay mise waa mid ka mida sida a ama ama c ama b
maya mid gaara uma yaqaanin wixii indhaha cagaariyay jirka cagaariye ayay cagaarshow u yaqaanin waxaa noogu daran oo annaga aad iyo aadka u faafa waxaa weeyaan hebatitis b-ga oo loo kala qaado yacni galmada iyo dhiig qof qaba inuu ku gaaro si uun kuu gaaro ama timajareha kaa soo raaco oo makiinad lagugu xiira loogu xiiray mid qaba ama maxaan ku idhaahaa dhiig qofka lagu shubay oo aan la baarin sidoo kale gudniinka qalabka loo isticmaalayo oo aan la strls karayn sidoo kale cirbadaha la isdhaafsado dadku ay isku mudaan waxyaabahaas oo dhani waxay sahlayaan inuu xanuunkii dadkii ku kala qaad ku kala qaadaan hadda xoogaa waxaa soo badanaya qoladii rabta inay isguursataa inay iska baaraan cagaarshooga waa arrin fiican weeye laakiin in la kala cararo waa laga fiican yaho qofka marka laga helo aan stigme lagu samaynin waa in maxaan ku idhaha qofka kale iska tallaalaa la sugaa wakti qofka nadiifka ahna iska tallaala saasaan kugu talinaa
waaya marka ka hortagga intaanan u gudbin dawo ma leeyahay dhammaystiran oo qofka haddii la siiyo uu xanuunka ka boodayo
waa su-aal aada iyo aada u wanaagsan xanuunkan la qayb viruska la yidhaaho siida wuu leeyahay daawo waana ka boodayaa haddii wakti fiican la daaweeyo oo daawadiisa si saxa loo siiyo wuu ka boodayaa insha allah adduunkana badidiisa waa laga wada sii cidada ciribtirahayaa oo waa sii baaba'ahaya kan siida laftiisa waxaa waaya ilaa axad waktiga la helo ay ku xiran tahay
igu celi dictore kan la daaweyn karo waa kee midka siida ah waa la daaweyn karaa midka biida ah waa lala tacaali karaa laakiin daaweyn kaamil ah ma daaweysmo yani ma guurahayo laakiin waa la dejin karaa oo waa halkii looran jirka daawooyin baa jira ilaa wuu la noolaan karaa qofka
wuu la noolaan karaya haa
waayahay marka maxaa ee ka hortaga oo lagama maarmaana in uu qofku sameeyo si ee xanuunkan uu uga badbaado
waxaa aada iyo aada muhiim u ah si horta babliga bulsho ahaan in looga wada hortago qof kaliya ma aha infact qofku wuxuu hoosmanaya bulshadii waxaa weeyaan wax kasta oo keeni kara in dheecaan ama galmaha ku yimaada ama sikala ku yimaadee dheecaan qof qaba inay ku gaaraan inaad iska ilaalisid waxaa muhiima oo kale in qof kasta isbaaro qofka aan qabin inuu isbaaro oo aan isku ogeyn si hadduu qabo uu iskula tacaalo waxaa kale oo muhiima in maxaanku yidha talaalka la qaato oo qofkii aan qabin la talaalo ma aha midka qaba lama talaalayo laakiin kuwa aan qabin baa la talaalaya kaan qabinna waa lalataa ka qabana waa lala tacaalaya wixii daaweyn ah hadduu u baahan yahay waa la baarahaya waxaa xusid mudan inay jiraan dad badan oo soo baxay oo hadda maxaan ku lacag ahaan xoola doon ah say xoola u sameeyaan ku haya beerkaanu dhaqaynaa waa kale hebatiska lagaa nadiifinaya waxaana lagu sameynaya waxyaabahaasi wax jira maaha waxaan leenahay dhakhaatiirta aqoonta u leh ha loo tago maxaan ku idhahaa hana lagu dadaalo oo tallaalkaas iyo waxa ugu muhiimsan waxaa waaye waxyaabihii keenayay kuu gaarsiinayay in laga laga taxadiro wey waa dhiig iyo dhacaan dhiig kastoo qof lagu shubahaya in laga taxadiro iyada lafteeda waa muhiim waaye oo baaro oo hepatitis laga baaro haddii laga helana qofkii lagu shubay waayahay marka laga soo tago dhiigga iyo galmada ma jiraan qaabab kale oo lagu kala qaadi karo sida in weel wax lagu wada cuno qaado la wada isticmaalo galaas biyo ah wax lagu wada cabo dharka hoos laga xirto la kala qaato
maya wax oo dhiig ama dhacaan unbaa dhacaysa laakiin waxaan kale dharka in lagu wada labisto iyo in weel wax lagu cuno iyo in qol la wada seexdo laisla deganaado bicnihii ma ka hadlayo nin iyo naag galmood kama hadlaayo waa iska caadi wey nolosha caadigaa qofkii lala wadaagaya laakiin cidiyajar lama isticmaalay sida timaha xiirida meelaha timaha lagu xirto in qalab nadiif ah lagugu xiiraa maxaan ku idhaha in shanlada lafteedu madax nabar buu yeelan karaa waxyaabaha aan aada ula yaabay waxaa weeyaan nimanka oo timaha hagaajiya ama dumar ha ahaadaan ama rag ha ahaadaan gacantoodan goofs lahayn ayay qofka ugu adeegaan waxaa laga yaabi karaa madaxaas inuu dhaaca nabro leeyahay isaga in nabro ku samaysan yihiin sidaa lagu kala qaado marka waa intaasaa muhiima caadigaa loola noolaan karaa laakiin qofka
waaya marka tallaalka ee looga hortago nooca bida la yidhaahday aad ka dhawaajisay ma laga helaa gudaha wadanka soomaaliya qofkii u baahda ma heli karaa
ha wuu yaalaa qofka waa in la baaraa marka laga baaro hadduu negative yahay waa la tallaalayaa sidoo kale waxaa xusid mudan in ilmaha yaryar waxa ugu badan uu ku yimaado maxaan ku idhaha waaridku ay kala laga qaado oo hooyada uurka lehay ku dhasho cunuga marka waxaa loo baahan yahay tallaal degdega iyo immunoglobin waxaa kaloo la yiraahdo in la siiyo sidoo kale waxaan aada iyo aada ugu talinaynaa wasaaradda caafimaadku xataa ay hadda engagir ku tahay ku yani rajeynayna ku dhaqaaqdo waxaa weeyaan waa tallaalka ilmaha yar in markiiba laga tallaalo tallaal loo bilaabo
tallaalku ma lacag la-aan ma yahay
maya lacag la-aan meelaha qaar ilaa hadda ma ma ogi meel lacag la-aana ma ogi laakiin waa raqiis marka laga hadlayo laakiin naftaadii oo dhan inuu raqiis noqdaa fiicna inuu freel yahay aada u fiicnaan lahayd laakiin raqiis ma aha waa raqiis runtii waa raqiis wey marka loo eego waxtarkiisa
waayahay laakiin dhaqaatiir ahaan iyo waxgarad ahaan haddii xanuunkan hebataatiska uu halistaas leeyahay dadkiina aanayba ku baraarugsanayn in ay tallaal aadaan qofkiiba ay maskaxdiisa ku soo dhacdo inuu iska tallaalo haddii jeebkiisa aanu u saamaxaynin oo lacagtaas aanu iska bixin karin maxaa laga yeelayaa dunida tallaalada noocan oo kale ah oo xanuunada halista looga hortago waa bilaash
ha jacfarow dunidu horta sidaad og tahay waxaa weeyaan qof kasta oo shaqeeyaa canshuur buu bixiyaa qof kastaoo ganacsadaa canshuur buu bixiyaa canshuurtaas la isku dardaray ay weeye waxa keenaya in uu tallaalku frii noqdo in wadadu frii noqoto meel kasta hagaagsanaato annaga dadkeenna horta laguma karo kow canshuur bixiyaal inay noqdaan canshuurta bixiyaal laguma karayo iyadana sababbaa keenayso waxay isleeyihiin waxaa weeyaan right way looma isticmaalayo sida saxda ah laakiin anigu kolba dadka ay yidhaahdaan ay canshuurta ilaa ilaaba waa in la bixiyaa qolooyinka la tuhmayana ay serviceka ugu sameeyaan dadka waaya ugu dambayntii dabka baad soo hadal qaaday hadaaye oo waxaa tiri dabku ma keeno wax caafimaad laakiin tiro badan oo soomaali ah ayaa aaminsan oo qolofka halkaas laabta ah iyo halkaas dhakada ah iyo gacmaha meesha ay ka laabmaan dushoodabaa dab looga dhajiyaa dabkaasi wax haba yaraatee uu ku soo kordhinayo qofka cagaarshowga qaba ma jira miyaad leedahay
ma jiraan wuxuu la mid yahay dadka afqallooca qaba oo kale isagana virus baa keena way gubaan dadka soomaalidu waa gubaan laakiin imisaad jacfarow aragtay oo afku qalloocan yahay isla markaasna dabka lagu gubay yacni waxaa weeyaan boqolkiiba siddeetan afqallooca oo kale wuu iska biskooda kanna waa lami isagaa iska biskooda laakiin xilliguu biskoon lahaa haddii la gubo waxay moodahayaan inuu dabka ku biskooday marka waa sidaas weeyaan waa cilaaqa haba yaraatee ma laha
uu waayahay doctore aad baad u mahadsan tahay adigaa mudan walaal asalaamu calaykum waraxmat
kaasi waxa uu ahaa doctor cabdi faarax cali taano oo isagoo ku sugan magaalada muqdisho barnaamijka martida makarafoonka igu marti ahaa waxaannu ka waraysanaynay maalinta xanuunka hibataatiska adduunka oo dunida iyo soomaaliyaba laga xusayo bulshadana laga wacyigelinayo dhibaatada uu xanuunkaasi leeyahay barnaamijkeennina waa naga intaa intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
mahadsaned jacfar kuukaay oo nala socodsiinayey barnaamijkaasi martida makarafoonka halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington haatana kusoo dhowaada caweyska washington iyo caashi ibraahim aadan
wacan mar kale dhegaystayaal waa barnaamijkii aad wada sugayseen ee caweyska washington caawana yaa nala jooga oo nala caweynaya iyadiyo la wado oo highway socota ayay meelaha bilaan iga tusa baabuurta ay jiirigaa leba moogta
waa injineer faysal cali waraabe guddoomiyaha xisbiga ucid oo caawa ka sheekaynaya dhallinyaronimadiisii iyo jacaylkii ku helay rusiya sidoo kale waxaan idin hayaa qayb kale oo xiise leh oo ka mid ah waraysigii aan la yeeshay abwaan ismaaciil yuusuf cabdi jiheeye waa caawa iyo caweyska washington qaybta hore ee barnaamijka caweyska washington ee caawa waxaa marti igu ah oo nala caweynaya siyaasiga caanka ah ee injineer faysal cali waraabe injineer faysal oo aan kula xiriiray khadka taleefonka ee magaalada hargeysa ayaan ka codsaday in wakhtigiisa mashquulka ah uu qayb yar ugu yabooho bulshada soomaaliyeed ee ku xiran barnaamijkan caweyska aad ayaan kugu mahad celinayaa injineer faysal cali waraabe marka hore marka xiga waxaan rabaa inaad iigu bilowdid dhallinyaronimo waxaad ku sifayn lahayd de wax weeye mog dhalinyaro waxa weeye nin dhalinyaro xilma saarna waa iska dabayshu iska sidato oo qof aan mas-uuliyad xitaa qaadi karin waktaa culus mas-uuliyaddu qaadana aan xitaa culayska dareemi karin oo naftiisu la ciyaaraya hawadiisa la ciyaaraya si wanaagsan aad u sifaysa injineer faysal maxaad ka aaminsan tahay waxaan la yidhaahdo jacaylka maxaad ka aaminsan tahay aragtidaad ka haysataa muxuu yahay jacaylka horta waa waa jacaylka maahun jacaylka afeerka jacaylku jecel saaxiibbaa jira hooyadaa baad jeclaanaysaa ilaah ba inagu abuuray inagu dhex abuuray muxubayna yeelana bini aadamku waa waa wax ilaah inagu abuuray jacaylku jacaylka dee marka jacayl magaranaysaa gabadh gabadh aad jeclaatay iyo waxaasna waa wax dheeraada waa tii oo sii xoogeysata uun oo gees kasta aad ka eegaysay geel magaranaysaa dee guur iyo galto iyo magaranaysaa afeer la yeelatay weye laakiin dee jacaylku bini aadamku abuuran yahay waxaynu isku naxariisanaa weye waxaynu kuwada shaqaynaa weye waxaynu isku ixtiraamnaa weeye jacaylku waa wax jira ilahay nagu abuuray subxaana watacaala aad iyo aad marka laga soo tago jacaylka kan waalidka iyo ubadkiisa ay isu hayaan ma dareentay midkaas ka baxsan weli adiga haddaan kula kaftabo gabadha de marka dhalinyarda tahay waad ka jeclaanaysaa anoo yar baan tegay qurbaha aan tegay scholarshipka sideed iyo toban jir baan ahaa markaan tegay markaan joogay markaa de halkan maan warwareegi wax jeceyl maan oqon laakiin markaan tegay raashiaan tegay markaa raashiya tegay sanad joogay inaan poland ka tiri waan markaa isbaranay inantaas ay igu horeysay inaan la yeesho magaalan saaye xiriir dee saaxiibnimo oo dee aad oran karti waanu kala helnay marka waxaan ugu tegay poland oo markan poland maalintaan ka dhuufiyey poland tegaya was mataqay very sorry baan ahaa inaan to mishar inaan ka tegayo aad bay igu xumeed fasax fasaxii baanu tegey fasax shikaawan buu ahaa waxaana joognaa week markaan week joogana baxayey oo tegay dhan maalkay tegayey iyaduna way ogeysay ana ana ana maan habi maana inaan ka tago ana markuu markuu markuu ninku markuu ninku weynaado hooyo ka weynaado wuxuu u baahan yahay wax hooyo kale oo xinaan iyo xamaan iyo keergale ayuu u baahan yahay oo magaalada ka bax oo kale ka artus u baahan yahay marka taasi waa ima xaaskaagu marna ay tahay xaaskaagi marna ay tahay hooyada oo kale oo hooyada adoo marka dhaawan kuma arki karta laakiin xaaskaagu way ku asto si hooya ku markaa yareed ku hayn jirtay ayay ku haynaysaa xaasko marka markuu ninku u baahan yahay qof keergareeyo ah oo lamaan oo si hooyo kale kalgacal u haya oo baahayay inantuna u baahantay qudhadeed saas oo kale aad iyo aad aad iyo aad marka markaa dib dib dib ma soo aragteen gabadha markaa kadib
kabid mar dambe haddana igu timi magaaladaas haddana moscow igu timi moscowaan ku badanay waxa tii tuulis baan imanaya moscow markaa linagareed baan joogay moscowaan tegey meeshan ku badanay subxaana watacaala waan isla garan weynay subxaana watacaala iyadiyo la wado oo highway socota ayuuba ilahay bilaan iga tusa cajiib baabuurta ay jiiri gaadhe moogta moogta moogta marka marka alxamdulilah alxamdulilah accidentka waa u hela qofki moske kuma nooleen hoteelka imay soo qorin meel baan ku balanay meesha igula balantayna subxaana watacaala waxaan ku kulamo nin aan magri magrici jiro ciidanka saraakiisa loo soo diray moska ah oonu isku reernahay oonu maqli jiray laakiin aan arag ayagoo meeshii taagan isaga ballanku leh faysal anna waxaan ilaahay dhayar allama ilaahay dhayaraan tahaa ninkii baabaanu la taagan ba gabadhi oo la wado oo tourism la wado group uban meel ka arko taw uban ku irinta ninka ka cararay
ninkii waa ilowdaa la joogtay ninkii waa ninkii waa ilowdaa ogtahay marka alxamdulilah marka marka gabadhaas waa soo koobaynaa wakti kugu dheereen maayo gabadhaas xaggee ku dambeysay gabadha des markaa muska uskaskukay dambaysan filiyaan waaya waaya waa ka gudbaynaa waaya hadda kolley faysalo waxaan ognahay in dhinacna aad ka tahay reer koonfur galbeed marka afka mayga afka mayga sidee isku tihiin af mayga iska da af mayga af xamarkan xitaa anuu afar toban jir baan ku tegay soomaaliya xamar ku tegay waxaan shaqada bilaaw ka bilaabay baydhaba haddana waxaan ka bilaabay adug wixii laohan jira upper juba garbahaadiga markaa la sameeyey haddaan laga diray xudur baan tegey inanta waxaan inanta xaleena ku wada jirnay xaaska ilaahay reeqasiiya laakiin waxa weeye amba ha ahaato af xaweynta amba ha ahaato afta kala kala accent bayno kala af bayno ma moodina habeen qudha xamar joogay hataa fiiri fiiri ma aqaana moogtaa fiiri fiiridaas loo jira ha iska daa afraxaweyn iska daa afraxaweynow kana kaga hashan nuqusha reer nuqusha ku hadlaan xitaan taasaaba cajiiba marka gabadha afka mayga ku hadashaa afkee ku wada hadashaan may gabadha waxa weeye marka waa gabadha af soomaa habeena qaadibahayo ilaa awaaru ka shaqeeyo waa waxay taqaanaa labada afka waa taqaanaa way ka afbadisaa marka afka mayga waxba kuma dhiginba kumaba barinba maba dee kan baa xoog kan kan kan kale kan kale ka xoog batayo waaya waa iska soo xiraynaa marka injineer faysal cali waraabe waa ku faraxsanaha horta inaad barnaamijkan caweyska aad caawi gala qayb gashay heesaha heesaha heesaha sidee isku tihiin jacaylka horta anu baalaha heesa ma dhegeysto waxbaan akriyaa laakiin haddaan laga tegi waayo berigii waxaan markaan safarada u baxay waxaan dhiganan jiray fanaaniinta labada qaar baan aragba beri dhowtaan khadrad daahir beri dhowtaan barti ilaah naxariista ma ogtahay allah naxariista
cajalada waxaan ka dhegeysan jiray badanaa u jeclaa heesaha maxamed mooga qaado ayaan markaan safarada u baxayo aan tilaalin jiray inkastoo kalaaskayga anugu iskuulka markan galay waxa ka soo baxay isku kalaas ahayn saddex fanaan baa ka soo baxay axmed mooge isku kalaas baan ahayn ina gacayte axmed gacayte isna iskuskalaan ahayn cali cali salmaan bidde isna iskulaas baan saddexaas waxay ka soo baxeen kalaaskayga nada qoray fifty eightka uulada nada qoray ayay kasoo bixeen marka allah u naxariistee maxamed mooge maxaa ka xasuusataa heesahaad waddada ku mari jirtay waxaan ka xasuusta dee tu tu tu leeyahay ma garanaysaay waan soo socdaay kowde waan soo socdaa kowde taas maku leeyahay waan soo Eh, weligaa socdaa waan jiraa.
kowdhe warna waan sidaa Hadda waa labadhe sidaa labadhe
waxaan saatir ku qorin hawsuu dhabaalayn kala saarun iyo been kala garo siriyo caad ainsalaadu weligeed kala tahay suniyo faral u ogow saxyooman u ogow saxyooman inaad saamtidiyo sanqaatirasha kalaaga nafjacayl sawaabayo sanka ku daloosho ku sudhi hogaanbaad awsiida maqaarkee ha ku daba saqlayseen ha u gaabinseetada sogsogtiyo cadaadiyo ha ku saydhin laama waan soo socdaa kowdhe waxna waan sidaa labadhe waan soo socdaa kowdhe waxna waan sidaa labadhe samir yeelo weliga saxarlaay ha fududaa waan soo socdaa kowdhe waxna waan sidaa labadhe waan soo socdaa kowdhe waxna waan sidaa labadhe samir yeelo weliga saxarlaay ha fududaa
ha degdeen saxarlay saxarlaay ha fududaan hafududaan ha yata yatan aakhiro xagay jirtaa dhaala aad u fiican buu jirin jiray alxamdulilah fanaaniinta fanaaniinta waxaad arab ku dhufatay inaad beri dambe aad baratay allah u naxariistee khatara daahir Een, Ah, ah.
een, heesaheeda hee- heesaheeda innaba heese badaan bay qaadaa hasaa qaar ma- hasaa wax ma ka heeso maqashay fiican bay qaadi jirta heeso fiican heeso fiican bay qaadi jirtay quladeeda ilaaha naxariistaa waanan arag oo jiraadiyana gelmowta haye wayska xaaladuun ma dhegaysan
may waa waan dhegeysataa waan dhegeystay wayska waan xaaladuun dhegeystaa ah waan dhegeystaa waan dhegeystaa alxamdulilah dowlo baa ku dhegeysataa dowlo waa xamsanay waa dowlo anoo jooga xaalad baa lagu jira miyaa markaas maya maya waxaan ku jiray eh, Ge- gerbaari marka de gerbaari cidlaheedu markasaan dhisiyo wiilka intaan wiilka intaan tegi jiray eh, buulo xaawo iyo iyo iyo doolo marna doolona aan saaxiib ahayn baa yaa yaa ka ahaa dhiisay cali loan jiray cali cali falas ayaa ka dhiis ahaa marka waan u tegi jiray wiilka intka marna markaasaad buulo xaawo markaasaad dhegaysan jirta wayska xaaladuun markaasaa istaagsi ah isan jira ah, alxamdulilah wax maka wax ma ka xasuusataa heestaasi wayska xaaladuun may wa- wa- weli anoo yar baa la yiri ba gabay heed gabay sheegan gabay ma ma qabto axmed sheegan ma qabto
injineer anoo faysal reerkii waa wada gaba injineer Waa faysal dadkii la war maxaad u sheegi lahayd dadka ku dhegaysanaya oo aad jeclaan lahayd inaad ku darto ilaahay akhridan hagaaji subxaana watacaala akhridan hagaaj ummad wanaag isbarta ilaahay naga yeelo aad baad u mahadsan tahay injineer faysal cali waraabe weli waxaad la socotaan barnaamijka caweyska washington ee laanta af soomaaliga ee v o a toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaan barnaamijkan caweyska washington idinku maqashiiyey qaybo ka mid ah waraysi dheer oo aan la yeeshay abwaan ismaaciil yuusuf cabdi oo ku magac dheer jiheeye qaybtan caawa aan idiin hayo aan idinkaga hayo abwaanka waxa ay ku bilaabanaysaa heesaha koox ahaanta loo qaado ee uu sameeyey abwaanka way jiraan heese jamaca oo dhowr inan iyo dhowr hablood ay wada qaadaan waxaa ka mid a heesta la yidhaha qurba joogga dibadow
Thank you.
waan qurbajooga ku gubaabinayey inay dalkooda aanay ilaabin oo ay dalkooda yimaadaan oo ay u soo dalxiistaan oo ay nimcada iyo barwaaqada taalla eegaan dabeetana walow aanan geyiga soomaalida wada marin heesta oo ay xilligaa ku ekayd inta somalilan ayaa ereyadeeda waxaa ka mid ahaa dul ahaan galbeedka iyo saylac soo damaashaad dooxadii camuud iyo boorama ku soo durug garbadadar u soo gudub dixda agabar soo gaad durdurkeeda caadiya soo daawo cali xaydh jifooyinka isdaba yaal midba gelin ku daanshood qurbajoogga dibadda u in dalkeennu hodan yahay mala amaad dareemine kolka dirir guyaad hela kaalay soo dalxiisoo daltabyada iskaga bi intaa markuu cabdi fanax yidhaahdo ayay degga nuur ka daba qaadanayso waxay odhanaysay deegaankii wajaaliyo balgabiilay daymood gudaan daafaheediiyo ku ildoogsa agamsaha dalsankii ijaariya allay baday ku soo duur saylo darafka saaroo ilaa duudda madaweyn kaynkayn u daalaco qurbajoogga dibadda u in dalkeennu hodan yahay malaa maad dareemine kolka dirir guyaad hela kaalay soo dalxiisoo daltabyada iskaga bi inaan cawaalo dayr laydhaa oo fanaana oo loo goran ogayay ma garanaysaa inuu ka soo jeeda cabdirashiid cali xamari iyo fu-aad cali xamariya ay abti u yihiin ayaa dabeetana ka daba qaadanaya oo wuxuu odhanayay hawdoo maalku darariya gumar daansho daanshood banka idhanka soo dagay deganaan ku tamashlee ilamaa daroor soco salaxley ku soo duub xaabaaloo dareemele dambargeel ku soo maal ka soo daadeg masallaha guryasama ku diifrago gurbajoogga dibadda uu in dalkeennu hodan yahay malaamaa dareemine kolka dirir guyaad hela kaalay soo dalxiis oo daltabyada iskaga bii dabeetana sahraylays baa ka daba qaadanaysay oo hargeysa ka kaxaynaysay fuwaad cali xamari baa isna berbere kasii qaadaya dabeetana ilaa laascaanood buu soconayey inan baa dabeetana iyaduna gobolka sanaag laydhaa kusoo gebagabaynaysay heestaa intaasaan kaga gudbaya waxba eriyadeeda inta dambe waa layla dhegaysan doonaa
waxaan rabaa intaadan fanaaniinta kale heesahaaga qaada intaadan u gudbin abwaanjaheeye marna ma kugu soo dhacday ama macnaha ma ku hakatay heesaha ay abwaanada kala sameeyeen intaad ku dul hakatay heesahaasi si gaara ma ugu fiirsatay ama haddaan si kale u dhiga ma jiraa heese ay abwaanada kala sameeyeen abwaanada waaweyn sida hadraawi cabdiqays ma jiraan kuwa aada la yaabtay oo aada si gaara aada u dhuuxday way jiraan oo ma soo koobi karayo laakiin abwaanin waxaa jira markay heesayaan aada moodo inay si internationala u heesaan sida heesta buunis qaadee cabdiqays baa sameeyey baan u malaynayae la yidhaha godobta bosniya iyo heestii qarka golan hay waxay caan ku tahay qalbigiiyo waxay maqan qasnadihii jidhkaygeenma qumaniyahay bixin waa golan hay waxa weeyaan waxay u dhaxaysaa israa'iil iyo suuriya dhexdooda waa halka ay israa'iil biyaha ka cabto halkaa dagaalkii ka jiray iyo suuriya oo ku dagaalamaysay iyo halkaa ma garanaysaa xaaladii ka taagnayd buu axmed saleebaan bide ku sawirayay wa gartay waxa heesaha cajiibka ahee aadka iyo aadka u cajiibka ah bay ka mid tahay abwaan ismaaciil yuusuf cabdi jiheeye guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee caawana intaas ayaan ku soo koobayaa intaan mar kale kulmayno waa caashe ibraahim aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo
adiguna habla maanta waad ugu horaysaay halbowlaha wadnaha iyo bogaagee qawrugaay harse iga dardaarana ayaan ku hollinayaay
aad ba mahadsantahay caashe ibraahim aadan caashe cuud oo nala socodsiinaysay barnaamijka caweyska washington halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a haatan dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa maxamed bike iyo heestii jahoran
jamashadu badhaadhiyo waxay tahay janno kale oo ku jecel adoo jecel aniguna aniguna jaleecada isadiga jirtaabay indhaxaygu jiriya aniguna aniguna jaleecada istadiga jirtaabay indhaxaygu jeriya iga dhaari jiifkana qof jelani jago waxaad kuu leedahay meelaan hortaa jire weli jaanta soo dhigin ubaxjaad baajaadan wada kuugu jojo jago waxaad kuu leedahay meelaan hortaa jire weli jaanta soo dhigin wadnaxaa wadnaxaa jalbeebtiyo sasisada codkaago qalbi kuu jaxaasmiyo
waa hagaag heestaasi ayaa ugu dambeysay barnaamijkeennii amaba idaacaddeenii fiidnimo intayna mar kale hawada ku kulmayno dhammaantiin waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
ma tabo jeexaygimid